warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii galatiya galatiya cutubka koowaad
waxaa warqaddan qoraya bawlos oo ah rasuul aan xagga dadka ka iman oo aan dadna ku iman laakiinse ku yimid ciise masiix iyo ilaaha aabbaha ah oo isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay aniga iyo walaalaha ila jooga oo dhammi waxaannu tan u qoraynaa kiniisadaha galatiya nimcoha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix kan naftiisa u bixiyey dembiyadeenna aawadood si uu inooga bixiyo dunida tan la joogo oo sharka leh sida ay tahay doonista kan ilaah iyo aabbe inoo ah isagaa ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin waxaan la yaabsanahay dhaqsiyaha aad uga dhaqaaqaysaan kii nimcada masiixu idinku yeedhay oo aad u leexanaysaan injiil kale oo aan ahayn mid kale laakiin waxaa jira kuwo idin dhibaya oo doonaya inay injiilka masiixa qalluuciyaan laakiinse annaga ha noqoto ama malaa'ig samada ka timid ha noqotee kii idinku wacdiya injiil aan ahayn kaannu idinku wacdinnay ha inkaarnaado sidii aannu markii hore nidhi waxaan haatanna leeyahay haddii nin idinku wacdiyo injiil kale oo aan ahayn kii aad aqbasheen ha inkaarnaado ma waxaan haatan is-ogolaysiinayaa dadka mise ilaah mise waxaan doondoonayaa inaan dadka ka farxiyo haddaan weli dadka ka sii farxinayo ma aanan ahaadeen addoonkii masiixa walaalayaalow waxaan idin ogaysiinayaa in injiilka aan idinku wacdiyey uusan ka iman xagga dadka waayo kama aan helin xagga dadka laymana barin laakiin waxaa ii muujiyey ciise masiix waad maqasheen dabiicaddaydii hore xagga diintii yuhuudda sidii aan kiniisaddii ilaah aad iyo aad ugu silcin jiray oo u kharribi jiray oo kuwo badan oo asaagay ah oo aan iskuga dannahay ayaan kaga hormaray diinta yuhuudda anigoo aad iyo aad ugu adag xeerarkii awoowayaashii laakiin ilaaha uurkii hooyaday iga doortay oo nimcadiisa iigu yeedhay markuu ku farxay inuu wiilkiisa iga dhex muujiyo inaan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiya isaga warkiisa isla markaasba lama aan tashan bini'aadam yerusalemna uma aan aadin kuwii hortay rasuullada ahaa laakiinse waxaan aaday dalka carabta dabadeedna waxaan ku soo noqday dimishaq kolkaasaan saddex sannadood dabadeed yeruusaleem aaday inaan kayfas soo barto oo shan iyo toban maalmood ayaan la joogay isagii laakiin rasuulladii kale midna kama arag yacquub oo ah sayidki walaalkiis mooyaane waxaan aan idiin soo qorayo ilaah hortiis been ka sheegi maayo markaas dabadeed waxaan imid xagga dalalka suuriya iyo kilikiya oo weliba lagama wejygaranayn kiniisadaha masiixa oo yuhuudiya ku yidhi laakiin waxay maqleen oo keliya in la yidhi kii mar ina silcin jiray hadda wuxuu wax ku wacdiyayaa iimaankii uu mar kharribi jiray oo ilaah bay u ammaaneen daraaddeed